alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacdu ikhwaani salaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waxaynu ku jirnay nabiga caleyhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii fasalkaa ayaynu maaragtay aynu wadnay waxa uu yihi sheekhu isagoo ka hadlaaya akhlaaqdii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii waxaa inoogu dambeeyey inuu sheegay in nabiga sala allahu caleyh wasalam dadku agtiisa ay ku sinaayeen oo aanu rasuulku sala allahu caleyh wasalam dadka qaarkood si gaar ah yacni waxa weeyaan xaq aanay lahayn aanu duudsiin jirin xaq aanay lahaynna aanu siin jiri xaqay leeyihinna aanu duudsiin jirin cafwan xaq waxa weeye aanay lahaynna aanu siin jirin cidna aanu xaqiri jirin nabigu caleyhi salaatu wasalaam waxaan se tilmaamayaa darsiga intaanan maanta gelin waxaan shalay waxaynu soo marnay rasuulku sala allahu aleyh wasalam inaanu guursan bikrad aan ahayn caaisha radia allahu tacala canha waxaan filayaa inaan waxa weeyaan bikrada tafsiirkeedii aan qalday ama aan sidii kale u fasiray bikra waxaa looga jeedaa gabadh waxa weeyaan aan guur hore soo marin ayaa looga jeedaa sida aada maaragtay macruufka ee wada taqaanaan laakiin waxaan filayaa inaan tafsiirka aan saaray aan ku qalday waxa weeyaan gabadh gashaantiya malaa dhebaan isiri deedna malaa si kalean ayaan ufasiray wa kaana nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yaqcudu mid fadhiista taaratan mararka qaarkood alqurfusaa fadhiga qurfusaaga la yidhaahdo ayuu mararka qaar u fadhiisan jiray oo waxa weeyaan inuu qofku labadiisa baryood uu dhulka saaro labadiisa bawdyoodna ama waxa weeyaan lugihiisana uu taago oo uu labadiisa bawdyood ku dhajiyo markaa isagoo labadiisa maaragtay baryood ku fadhiya uu ku dhajiyo calooshiisa wayadacu yadayhi calaa saaqayhi markuu sidaa u fadhiistana labadiisa maaragtay gacmoodna wuxuu saarayay labadiisa saaq dusheeda marka waa fadhi la yaqaano wa taaratan mararka qaarkood mutarabican nabigu caleyhi salaatu wasalaam mutarabic ayuu fadhiisan jiray oo waxa weeye intuu lugaa isdhaafsado oo labada lugoodna dhulka dhigo badhidiisana si fiican dhulka u saaro ayuu mutarabic u fadhiisan jiray watakaa nabigu waa dingiigsaday fii awqaatin waqtiyada qaarkood rasuulku sala allahu alay wasalam yani isagoo jiqilkiisa cuskan ayuu maaragtay yani dhinac u jiibsaday wa fii kaiirin min alawqaati waqtiyo badan in badanoo awqaata ka mid a aw fii agariha ama badankeedana rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu fadhiistay muxtabiyan biyadayhi isaga oo doonyaysanaya labadiisa waxa weeyaan gacmood macnaheedu waa maxay waa in qofku doonyaysigu waa fadhi la macruuf oo la yaqaano qofku inuu labadiisa gacmood kusoo qabto maaragtay labadiisa saaq inuu kusoo qabto fadhi noocaasa weeye wa kaana yaakulu biasaabici thalaas saddexdiisa farood ayuu nebigu wax ku cuni jiray wayalcaquhunna marka uu dhammaystana rasuulku sala allahu alay wasalam waa muudsan jiray oo cuntadii saarnayd muu ka mua faraxalka iyo biyaha kuma dari jirin farihiisa nabigu alay salatu slam waa leefi jiray waxaa maaragtay waa hadyi maaragtay rasuulku sala allahu alay wasalam dadkiisa uu ku hanuuniyey in cuntada wixii dhulka ku dhaca inta dhibka iyo maaragtay wixii ay maaragtay qashina saaran laga laga masaxo in waxa weeyaan uu qofku cuno oo aanu daadinin wa fii nafsi lwaqti markuu cuntada dhammaystana inuu farihiisa waxa weeyaan leefo si aanu cuntadu aanu intuu u maydho aanay dee cuntadaasi u khasaarin nimcada ilaahay aanu uga maaragtay mahadnaqeeda aanu u qaldin wayatanafasu nabigu sala allahu aleyh wasalam waa ku neefsan jiray fi sharaabi sharaabka bilinaai alaaan saddex jeer buu u neefsan jiray sharaabka inaaga uu ka cabaayo khaarij alinaa baanu ku neefsan jiray yatanafasu nabigu wuxuu ku neefsan jiray khaarij alinaai inaaga iyo shayga uu ka cabaayo wax dibadiisa alaaan saddex jeer ayuu markuu sharaab cabaayo nabigu caleyh salatu wasalaam rasulku sal allahu alay wasalam intuu sharaabka markuu cabaayo ismuu dabagelin jirin oo waxa weeyaan muu qurqurin jirin ee marbuu kaban jiray dabadeedna weelku iska fogayn jiray waa neef buu qaadan jiray mar labaadka ayuu sidii si leeg samayn jiray mar saddexaadka ayuu saas leeg samayn jiray nabigu alayh isalaatu wasalaam waana sida ugu saxada badano waxa weeyaan dibiga iyo caafimaadkuna hadda uu sugay wayatakalamu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hadli jiray bijawaamici lkalimi hadal hadal waxa weeyaan kooban oo macno badan jawaamicu lkalim waxyaabaa nabiga la siiyey bay ka mid ahayd hadal kooban oo macno badan sida rasuulku sal alla alay waslam wuxu uhi kullu muskirin xaraam wax kasta oo muskira oo wax sarkhamiya waa xaaraan noocuu doona ha noqdo marka ama khamri ha noqdo ama waxa weeyaan maaragtay waxyaabo kiniina ah oo maaragtay lalliqo ha noqdo ama iraab laysku mudo ha noqdo iyo dawooyin laysku mudo wax allaala wax wax sarkhaamiya mashruub iyo ma'kuulkuu yahayba waxa weeyaan waa xaaraan weliba daabitku waxa weeye shayga haddii intiisa badane wax sarkhaamiso intiisa yareena waa xaaraan maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaaraan bu nebigu alay salatu salaam intiisa badan waxaa lagu sarkhaamay intiisa yarna waa xaaraan bu nebigu sal alla alay slam waayo haddii inta yar la baneeyo dee mid baa odhanaya intani way yartoo deedna siduu u wadu marba isleeyahay in yar baad cunaysaa marka dambe dee ka laydhanaya ma garata marka ma askara kaiiruhu faqaliiluhu xaaraan sidaa ogeed qof hadduu yani suurtagal maa inuu qof yidhaaho anugu khamriga in yar baan ka cabaayo aan dee lagu sarkhaaminoo intaasina dee waa iska caadi waayo wax sarkhaamin baa loo loo diiday maadaama ini sarkaaminaan wax dhiba ma laha waa waa waa waxaan waxba ka jirin shay ilaahay hadduu xarimo qaliilkiisa iyo kaiirkiisa waa isku mid wa yuciidu lkalimata alaaan hadalka saddex jeer buu nabigu ku celin jiray litufham hadalka uu isleeyahy nabigu lama fahmayo ama uu rabo inaan in laga gunto rasuulku saddex jeer buu ku celin jiray wa kalaamuhu hadalkiisuna bayinun buu ahaa mid cad oo yafhamuhu uu fahmaayo man samicahu mid maqlaa walaa yatakalamu min hayri xaajati nebigu iskama duryami jirin sala allahu calay wasalam oo hadal aan baahi keenin waxa weeyaan ama wax xaajaa wax faa'iida aan lahayn kuma hadli jirin waxaanu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir faleesh falyaqul khayran aw liyasmut walaa yaqcudu walaa yaquumu ila cala dikri illahi tacaala nebigu ma ku fadhihi jirin manuu kici jirin ilaa inuu dikriga ilahi jala wacalaa hayo mooyaane warakiba alfarasa rasuulku wuxuu fulay faraskii iyo iyo wal baciira awr iyo wal ximaara dameer iyo wal baqlata baqal intaaba nebigu u fulay tawaaduciisii ayay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo isagoo afdalu lkhalqi ah inuu intaaba fuulay saa u dhaqmaayay wa ardafa mucaada nebigu mucaad buu yani waxa weeyaan fuushiyey khalfahu xaggiisa dambe calaa naaqatin isagoo nebigu saaran hal ayuu mucaad xaggiisa dambe saaray wa calaa ximaarin isagoo dameer saarana mucaad bu xaggiisa damba saaroo la fuulay waxaad isweydiinaysaa miyay banaanta laba qof inay fulaan neef xoolaa oo waxa weeyaan ama yani awr wada fulaan ama dameer wada fulaan way banaan tahay bishardi inaanay inuu qaadi karo dameerku walaa yadacu axadan yamshi khalfa rasuulka sala allahu aleyh wasalam muu muu ka tegi jirin qof gadaashiisa socda oo waxa weeyaan dadku daba yaacaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo uu maaragtay uu dadka ka dhex muuqdo oo uu u muuqdo yani waxa weeyaan qof dadka ka dhex baxsan muu ahaan jiray nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu jeclaa inuu asxaabihiisa ku dhex jiro hadyigiisuna saasuu ahaa kamanuu iskamanuu weynaysan jirin nebigu calayhi isalaatu wasalaam sidii shalay tawaaduciisa aanu kusoo marnay calayhi afdalu salaatu wasalaam ilaa saxaabada qaarkood markay masaajidka soo galeen nebiga oo saxaabada la fadhiya usoo galeen waanu garan weynay bay dheh dee nima nebiga hore u arkayna ma ahayn markaasaan waxaan idhi buu yidhi ayukum muxamed waan kiineebaa nbi kiineebaa maxamed ah marka waxay ku tusinaysaa rasuulku sala allahu alay wasalam ummaddiisa siduu ugu dhex jiray mutawaadica oo u ahaa yani waxa weeyaan aanu isagoo uga isagoo afdalu lkhalqiya aanu isaga sarraysiin jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shay looga bahay ninka daaciya wacasaba waa ku xidhay calaa batnihi colooshiisa alxajara dhagax buu ku xidhay min aljuuci gaajo awgeed goorma ahayd nacam nacam wa kaana yabiitu wuxuu ahaa nebigu midmid barya huwa isaga iyo wa ahluhu ahalkiisu allayaal iyo habeena ayay baryi jireen taawiyeyni xaalayiin kuwa gaajaysan wa firaashuhu waxa uu ku seexanaya nebigu siya firaashkiisuna min adamin waxa waxa weeyaan harag ayuu ahaa xashwuhu waxaa lagu gurayna min liifin liif buu ka samaysnaa liifka waanu naqaanaa soo ma wa kaana nebigu wuxuu aha waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeyaan saxaabadiis waxay sheegeen in mararka qaarkood rasuulku yani xasiir iyo salli intuu ku seexday uu dee raadeeyey o deedna saxaabadi nebi maxamed miyaanan furaash kuu samayninoo kan kuu yeelinoo waxa weeyaan sida muluugta deedna nebigu uhi aniga adduunya maxaana kala galay adduunya nin saa uga tagaa oo aan iska daba ridin unbaa aakhiro gaadhaya salafkuna waxay yidhaahdeen aakhiriyo adduunyo waa laba nin dumaroo nin wada qabo mid markay raalli noqoto ta kala habeenkaa cadhoonaysa waxay culimmada salafku yidhaahdeen intaad adduunyadaada gelisa aakhiradaada ka go-antay intaad aakhiradaada gelisana adduunyadaada ka go-antay wa kaana nebigu waxaa mutaqalilan mid mid aada u yaraysta min amticati dunya adduunyo raaxadeeda kullihaa dhammaanteed oo aan adduunya iska daba ridin oo ururin oo ku dadaalin waqad actaahu llahu ilaahay waa siiyey mafaatixa khasaa'ini lardi iyo ilaahay wuxuu siiyey khasaa'inta dhulka mifaatixdeedii kullahaa dhammaanteed fa abaa nebigu waa diiday an yaahudaha inuu qaato wakhtaara alaakhirata caleyha aakhiru ka doxto waa la kala doorasiye nebigu alay salatu wasalaam fakhtaara alaakhira wa kaana nebigu waxaa kaiira dikri mid xus badan oo ilaahay aada u xusa ya ayuha aladiina aamanu udkuru llaha dikran kaiira saxaabada nebigu maxay idhaahdeen nebiga waxaan uu tirin jirnay fi lmajlis alwaaxid isagoo la astaqfirullah ka mara miata mara sabciina mara mararka qaarkood nebigu wuxuu in la astaqfir llaha fi lyawm miata mara wa fi riwaaya sabciina mara wa kaana nebigu waxaa kaiira dikri daa'ima alfikri mid fikirkiisu uu daa'im yahay uu ku fikirayo aakhiradiisa uu ku fikirayo ummadiisa uu ku fikirayo waxa weeyaan yani khayrkooda iyo wanaagooda sharna inuu ka dheereeyo uu jecel yahay jullu daxiikihi nabiga qosalkiisa badankiisu atabasumu buu ahaa dhoola caddayn wuxuu ihi jariir bnu cabdillahi lamaan kulmin oo imuu arkin nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaa tabasam shuuf nabigu mar allaala markuu arkay wuu dhoola caddayn jiray uu jariir bnu cabdillahi haddii markaad qof war halkaaga ka timaad waxa weeyaan ka hor timaado waxa weeyaan aad wejigaaga ay no ku qorantahay no dee waxa laga yaba iska ka dhaaf marka rasuulku sal allahu alay wasalam kaana jullu daxikihi atabasum wa daxika wuu qoslay fii awqaatin waqtiyada qaarkood xataa badat nawaajiduhu ilaa iyo ay gowsteedmiyeedyadiisu muuqdeen wax uu ku farxay oo xaqa ayuu nebigu la qoslay waqtiyada qaarkood iyo maaragtay war sidqiya oo maaragtay ama uu maqlay ama loo sheegay ama mawaaqif uu arkay si awgeed qofka muslimka ahi inuu afar iyo labaatanka saacadood qosol yani xadka ka baxay uu qoslo ma fiicna waa inuu qosolkaagu tabasumka ahaadaa iyo dhoola caddaynta ilaa xaalaadka naadirka mayan xataa badad nawaajiduhu ilaa iyo gowsteedmeeyadiisu muuqdeen wan yalan yaabu waa aanyaabta wax lagu qaniino wayuxibu tiiba nebigu waxaa mid jecel uduga wayakrahu riixa alkariha riixda urta waxa weeyaan maaragtay xun nebigu calayh salaatu wasalaam waa uu kari jiray wayamsaxu nabigu diibka muu celin jiray calayhi salaatu wasalam haddii hadyad loogu keenay muu celin jiray salaad aadna nebigu uu jecel nebigu wuxuu xubiba ilaya min dunyaakum adduunyadiina saddex waa layga jeclaysiiyo waa salaada iyo dumarka iyo diibka wuli nabigu calayhi salaatu wasalaam wayamsaxu nebigu waa kaftami jiray walaa yaquulu ilaa xaqan xaq mooye wax kale kuma kaftami jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam wayaqbalu nebigu waa aqbali jiray cudra lmuctadiri ilayhi ninkii intuu dembi galay u cudurdaartay nebigu waa ka aqbali jiray cudurdaarkiisa wa kaana waxaa kamaa wasafahu llahu tacaala siduu ilaahay ku sheegay laqad jaakum waxaa idin yihin rasuulun rasuulo min anfusikum idinka idinka mido bani aadam ah casiizun calayhi ay ku adagtay maa canitum wixii idin dhibaya xariisun calaykum idinku dadaalaya bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun waa mid u dhibirsan oo raxiimun u naxariis badan marka rasuulku sal alla alay wasalam ummadiisa wixii dhibaya aad iyo aad buu nebigu u dhibsan jiray oo waxa weeyaan uga dadaali jiray inuu ka khafiifiyo walihadaaba nebigu calayh salatu salaam qiyaamuleylkii markuu ka markuu arkay inay ummaddii samaynayso oo saddex habeen lagu daba tukaday ayuu habeenkii dambe nebigu calayh salaatu wasalaam joojiyey inuu yimaado markay saxaabadu yidhaha nebi maxamedo maxaa dhacayna nebigu wuxuu ihi waxa weeyaan waxaan uga tegey ma inaad isu timaadeen waan ogahay laakiin waxaan uga tegay khashyata an tufrad calaykum waxaan ka baqay in laydinku faral yeelo oo hadhowto dembe intaa oofin weydaan dee dembi idinka soo hoydo bal kuweyna shantii salaadood loogu taglaayo salaatuleel tukada la ydhaa waa farale ka war maxay yeeli lahay ya ummaddan hadhiyahay min hurdida subcinaysa casiizun calayhi maa canitum nabigu wuxu uhi lawlaa ana shuqa calaa ummati haddaanan ka baqayn inay ummadaydu dhibsato la akhartu salaata laakhartu lcatamata waan dib dhigi laha salaada cishaa ilaa waqtigan ilaa waqti dambe nebigu wuxu haddaanan ka baqayn inay ummadayda mashaqo ku noqoto wayse kasta markaad weysaysanaysan ama salaad kasta gelaysaan cadayda baan odhan lahaa saasuu nbi lakin waxaan ka baqaya in lagu faral yeelo wa hada min raxmati calayh salaatu wasalaam raxmadiisu waxay soo gaadhay rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu salaadu islahaa dheere uu khafiifiyo sababtu u khafiifiyena maxay tahay ilmo yar oo yani waxa weeyaan dadyago ku daba tukanaya awlaaddii ay dhaleen kamida oo ooyaya dartii inuu nabigu alayh salatu salaam una- ugu naxo oo israa hooyadii salaada dee tukan kari mayse waxa weeyaan u khafiifiyo oo nebigu halkaa uu khafiifiyo raxmadiisu nebigu alayh salatu wasalaam waxay gaadhay inuu habeenne u duceeyo ummadiisa oo ilaahay u baryo oo ducadiisi badhna la aqbalo badhna laga diido عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم- رؤوف رحيم وقال تعالى الى وحده وصل عليهم ادعي ان صلاتك صلاه هذه دعاء سكن الله محسن الله يوتي وكانت نبي وحياه وكانت وحيد معاتبته عن انت النبي عيد وعن انت قلدنت وحيد تعريضا سرباب ومعو oran jiray ما بال اناس maxay dad u jeedaan yashtariduuna shardinaya shuruudan shuruud laysat fii kitaab illaahi kitaabka ilahi aan ku jirin nabigu calayhi salatu salaam wax dhibsa wuxuu dhibsada markuu maqlay wuxuu odhan jiray war qoom sidaa iyo saa samaynaya maxay u jeedaan ma magacaabi jirin rasuulku sala allahu alayh wasalam laakiin ficilkii ay a- afraadooda muu magacaabi jirin laakiin ficilkii ay sameeyeen buu rasuulku sala allahu alayh wasalam ka digi jiray u sheegi jiray inaanu inaanu inaan waxa weeyaan xaaraan yahay oo aanu bannaanayn ama sharciga uu waxa weeyaan xukunka uu ku leeyahay u caddayn jiray isaga oo aan iyagii ceebaynin tacyiirinin waayo hidaayadoodu rabaa in la infiraariyo ma rabo asalku waa caynkaas laakiin xaalaadka qaarkood waa laga bixi karaa sidaas sida nusuusta kale tilmaantay oo qof baa cayntiisa loogana digi karaa mala- iyo masha- dadkana loo sheegi karaa cala almalana laga sheegi karaa bisababi dur- bisababi ana dararuhu akharu cala alumma min khayrihi markaa dee waa masaa'ilka culimadu ka hadleen qiibada iyo in masaa'il laga soo reebay iyo halkaa lagu bayaaniyo wanaxwi dalika iyo hadalka hadal la mid odhan jiray wayaamuru nebigu wuxuu fari jiray birifqi dhibirsanaanta wayaxusu calayhi dadka ayuu ku boorin jiray oo nebigu wuxuu odhan jiray rifqigu shay ma gelin ilaa wuu qurxiyaa gurina cidna qofna lama siinin wax ka khayr badan rifqi buu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wayaxusu calayhi wayanha nebigu waa didi jiray cani lcunfi aad adayga nebigu uu didi jiray wuxuu odhan jiray yasiruu walaa tucasiruu bashiruu walaa tunafiruu saasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wayaxudu nebigu wuxuu ku baa- ku boorin jiray dadka cala alcafwi yacni qofku inuu ciddii xumaan ku samaysay cafiyo iyo wasafxi inuu iska dhaafo u dulqaato ah cafiga iyo safxiguna asal eh, waxa weeyaan isaga ayaa argoosiga ka khayr badan ilaa xaalaad naadir oo culimmadu ay sheegeen in waxa weeyaan qofku hadduu cafwigii waxba ku qaadan waayo oo aanu ku joogsanaynin oo aanu ku dawoobanin kibir ka qaadayo xaaladda noocaasa waajibkiisa la marinaya bidhe xaaladda noocaasa waajibkiisa la marinaya ومكارم الأخلاق من نبي كبا قشري ويحب أخلاق ذات هذا ونكسر ويحب نبي وحج على التيمنا إنه مدك تكبل أبو في طهوره إنه مدك يستو في طهوره مركو طهارة قادن يا أمو ويسيسن يا أمو ميران أيو وتنعله مركو كبا حران أيو وترجله مركو فيران أيو قيبت يعني دمان مدك تكورن شري نبي عليه الصلاة والسلام oo marka uu dahaaro qaadanaya nebigu wuxuu horraysiin jiray xubnaha midigta ayuu horraysiin jiray waysada markuu meedhanayana janaaxiisa midigta ayuu horraysiin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam kabaa markuu xidhanaya midigtuu horraysiin jiray markuu bixinayana waxa weeyaan midigtuu dambaysiin jiray markuu feedhanaya nebigu saasuu samayn jiray shaanigiisa dhammaantii tayamunkuu nebigu jecla wa kaanat yaduhu lyusra gacantiisa bidixda nebigu wuxuu isticmaali jiray likhala'ihi yani waxa weeyaan eh, suuliga iyo waxyaa iyo wamaa kaana min aadan waxyaabaha la dhibsado wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa naama markuu seexdo aw idajaca ama uu seexdo idajaca ama uu jiifsado idajaca calaa janbi ilaa imil dhinaciisa midig buu u seexan jiray mustaqbila alqiblati xaala uu yahay waa adab isagoo weyse qabu nebigu seexan jiray sala allahu alayh wasalam adaabu nawm midigtiisuu seexan jiray nebigu sal allahu alayh wasalam waayo bidixda waxaa ku jira wadnaha haddaad markaa culays badan saarto wadnahaaga in darar kaaga yimaada laga yaaba caafimaad rasuulku sal allahu alay wasalam qiblada isagoo qaabilsan buu seexan jiray sala allahu alayh wasalam marka uu habeenkii baraarugo ilaahay buu xusi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana majlisuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisa iyo waxa weeyaan madasha uu fadhiyaa waxay ahayd majlisa xilmin wa xayaa'in majlis dulqaad iyo xishood ka muuqdo wa amaanatin wa siyaana ammaano iyo is-aaminaad iyo siyaaniyo dhowrsane ka muuqato wa sabrin wa sakiina sabar iyo deganaasho uu ka muuqdo laa turfacu fiihi alaswaat aan laga qaylinin walaa tu'abbanu fiihi alxurum ay laa tudkaru fiihi aan lagu sheegin annisaa dumarka aan lagaga sheekayn iyo wixii ku saabsan ha yatafaadaluuna fiihi waxay ku kala fadli badaayeen dadka majaalista nebiga iyo fadhiyadiisa fadhiya bitaqwa taqwada iyo alla kacabsiga wayatawaadacuuna way waxa weeyaan way- way isu tawaaducayeen oo barkood war kale wuu isu dhuldhigay wayuwaqiru alki- wayuwaqaru alkibaar dadka waaweyn waa la waa la qadarinay ويرحم الصغار كوا يريرنا ولوغو نحريسني ويؤثرون المحتاج قفك باهنا وي waxa weeyaan doorbid bay u sameynayeenoo isagay nafahooda ka horumarinay ah taana da waxa kuugu filan saxaabigii nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu u yimi dee gaajada ka cawday oo dee nabigu arkay inuu baahan yahay oo nabigu dumarkiisa u diray bal hadda hadalkaa u fiirsada ikhwaani dumarkiisi buu nabigu dad u diray nin marti ay la socday waxma haysaan waan soo kaxaynaya masaajidkii joogee gaajo gaajoonaya markaasaa tii hore loo tegay markaasay tiri biya waxaan hayn ma hayo allihii xaq ugu soo diraan ku dhaartay gurigayga waxaan biyahay ma yaalaan sagaalkii dumar ee nabiga calayhi salaatu wasalaam mid walba sidii kusoo jawaabtay guryihii nabiga markii laga soo waayey waxba ayuu rasuulku isagoo muriga wejigiisa ka muuqatu saxaabadii ku yidhi waryaa ninkaa martida ee martida ayaa kaxaynaya saxaabi aan dadku aqoonin baa halkaa haddamba ka kacay anaa kaxaynayu nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam isagoo ninkii martida ahaa ee nabiga martida u ahaa wada ayuu gurigiisii tegay dadna gabadhiisii kuri wax yaallaa ma jira markaas waxaa tihi wax yaroo caawa carruurtaas ay cunaan ayaan hayaa markaasu wuxuu ku yuri ciyaalka intaad isaga dhigta inaad cunto samaynayso siix waxay tihi dheri baan halkan qaaday oo carruurtii baan dabka u saaray oo dabeedna waan sidaan ugu maaweelinayay way gameeno way seexdeen markay ciyaalkii seexdeen bu wuxuu kuyuri kushub waxaad ay soo kari markay karisay ay soo dhigtay ayay iska dhigeen isagii iyo xaaskiisii inay wax la cunayaan ninkii markay soo fadhiisteen madashii xeeradiina lasoo dhigay ee waxa weeyaan meeshii lagu cuntaynayay lasoo fadhiistay ayuu faynuuskii yaraa ee u baxayay baktiyey ninka martida ay wuxuu u haystaa inay wax la cunayaan waxbana lama cunayaan oo u sheekaynayaan wuu iska casheeyey cuntadiina waa mariyey aroortii buu nebiga kula kallahay calayhi salaatu wasalaam iyo dee masaajidka nebiga lagu kallahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigu wuxuu ku yidhi ilaahay xalay wuxuu la yaabay saniica adiyo gabadhaadi samayseen ayuu la yaabay saniicaadiyo gabadhaadii samayseen ayuu ilaahay la yaabay uu nebigu maxamed alayh salaatu wasalaam ku yidhi ya marka yuhiruuna almuxtaaj ka baahan bay naftooda ka doorbidayeen hahe iimaan bay sa u baahantay wayaxfaduuna alqariiba qofka qariibkaa ee martidaa way ilaalinayeen wayakhrujuuna waxay baxayeen waddankooda ka baxayeen oo safrayeen oo umamka kale u tegayeen adillatan xaala ay yihiin kuwa tusinaya dadka cala alkhayri khayrka tusinaya wa kaana yataalafu asxaabahu nebigu asxaabtiisa wuu soo dhawaysan jiray wayukrimu kariima kulli qawmin wa yukrimu wuu sharfi jiray nabigu kariima kulli qowmin qolo kasta ninkooda kariimkooda ah ee madaxdooda ah ama waxa weeyaan odaygooda ah ama waxa weeyaan maxaan ahay suldaankooda ah ama waxa weeyaan nabadoonkooda ay iyagu waxa weeyaan qadariyaan ee ka amar qaataan waa karaaman jiray wayuwallihi amrahum arrinkooda ayuu u dhiibi jiro o wuxuu ohan jiray isagaa idiin talinaya wayatafaqadu asxaabahu nebigu saxaabadiisa waa waraysan jiray oo warkooda waa raadin jiray maada facala fulanu fulaan maynu araga xaguu qabtay ilaa uu nebigu sal allahu caleyh wasalam soo gaadhay maalin maalmaa ka mid a gabadhii masaajidka xaari jirtay ee waxa weeyaan dadka dhexdooda aan ka sheegnay ee waxa weeyaan saxaabada idhahan gabadh madob eheedoo masaajidkay xaari jirtay oo nadiifin jirtay nebigu markuu waayey ayuu saxaabadii ku yiri gabadhii meeday markaas waxay ku lehan nebi maxamed way dhimatayoo dhowr habeenkii horbay dhimatay oo waanu aasnay nebigu sal allahu calay wasalam aad buu uga xumaaday masaladii nebigu wuxuu ku yihi halla aadantumuuni waar ma i soo ogeysiisaan maxaa iigu sheegi weydeen nebi maxamed waqti dambe habeenay goodayoo waxaanu ka baqanay dee waxa weeyaan waxaanu sidii nebiga ha dhimina markaa annaga aasnay rasuulku sal allahu calay wasalam intuu lugeeyey uu qabrigeedii tegey ayuu ku tukaday nebigu caleyh isalaatu wasalaam walam yakun nebigu muhayn faaxishan mid afxun walaa mutafaxishan mid mutafaxisho fuxshiga waxa weeyaan yani waxa weeye mid xun mu ahayn mid mutafaxisho fuxshiga waxa weeyaan awgeed looga cararana rasuulku sal allau alay wasalam mu ahayn walaa yujziu nebigu kuma abaalmari jirin bisayiati xumaanta a sayiata xumaan uguma abaalgudi jirin qofka xumaan ku sameeye wanaag buu ugu abaalgudi jiray yataalafuhu isagoo raba inuu waxa weeyaan soo soo dumo bal yacfuu waa iska dhaafi jiray wayasfaxu waa is wuu iska saamixi jiray walam yadrib muu garaacin khaadiman mid u shaqeeyey iyo walamra'atan gabartoonna nebigu muu garaacin iyo walaa shay-an qatu xayawaan xataa nebigu muu garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illahi inuu cid nebigu wuxuu cid dilay uun markuu jihaadka ku jiray nebigu alay isalatu wasalaam dee ciddu markaa dilanay ahayd gaale wamaa khuyira lama dooransiin masaladaasi dhaqanka wanaagsan waa caynkaas qofka muslimka ahi waa inuu waxa weeyaan xalka amhalkaa iyo xuluusha wanaagga iyo waxa weeyaan diyaanada iyo samafalka uu ka muuqdo waa inuu wax ku xaliyo way bannaan tahay qofku awlaadiisa iyo ehelkiisa haddii uu ay xaaladdu keensato inuu waxa weeyaan dilo laakiin xuduudda sharciga waa inaanu ka bixin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii waxaa ka mid ahaa inaanu cidna garaacin waxa weeyaan likamaali khuluqihi akhlaaqdiisa dhammaystirankeeda awgeed laakiin sharcigu wuxuu baneeyey gabadhaad gabadhu maalan hadday naashisan noqoto oo ninkeeda ku madax adeegto oo ay waxa weeyaan waxba qaadan weydo xuluusha sharcigu uu siiyey waxaa ka mid a in waqtiyada qaarkood uu garaaci karo caruurtaada hadday salaadii ka tagta inaad garaaci karto laakiin xal waxa weeyaan sharcigu xad buu u dhigay oo darbigaas waa inuu noqdaa darbi khayr mubarixa darbi aan wax jejabin waa inuu noqdaa ina bokorad la dhacda wax banaan maaha waa inuu noqdaa darbun fii khayri lwajhi wejiga waa inaanad waxba kaga dhufan oo aanay banaanayn culimada qaarkood waxay dhahen xataa waa caruurtoo kale waa inaanay toban dhangadood ka badanin saasay yidhaheen walam yadri khaadiman wala mara'atan walaa shayan qadu waa sidii afdalkahayd saas wamaa khuyira nabiga lama dooransaynin bayna amrayni laba arrin tala haddii ay la soo gudboonaato laba arrin lama dooransin ilaa ikhtaara wuxuu doortay aysarahumaa buu dooran jiray kooda fudud ee waxa weeyaan maslaxadda badan maa lam yakun iman haddaanu dembi noqon shayga fudud ee waxa weeyaan khayrka ku jiro ayuu nabigu calayh salatu salaam dooran jiray labada arrin in la dooransiiyey haddii aanu shaygaas imi ahayn hadduu imi yahay ka fududi oo mid ilaahay lagu caasinayo ahay ma dooran jirin muu dooran jiray nabigu calayh salaatu wasalaam waayo dee ilaahay inuu caasiyo waxa weeyaan kamay suurtagelayn nabiga calayh salaatu wasalaam dee qofka muslimkana mid loo ogoliya maaha sheekhu wuxuu yidhi wadalaa'ilu maa daka wadalaa'ilu kulli maa dakart wadalaa'ilu kulli maa dakartuhu wixii aan sheegay wixii aan sheegay dhammaantood dalaa-isha iyo adilada ku tusinaysaa fi saxiixi saxiixa ayay ay fi mashhuuratun waa mid mashhuura oo fi saxiixi saxiixa ku sugan ama wadalaa'ilu kullu maa dakartuhu waxa weeyaan waxa aan sheegay dalaa-isheeda iyo adiladeedu fi saxiixi saxiixa xaalay ku sugan tahay mashhuuratun wey waa mid macruufa oo la yaqaano faqad jamaca allahu ilaahay wuxuu u kulmiyey subxaanahu wa tacaala nebiga yani waxa aan sheegay dhammaantood axays saxiixa kusoo aroortay kutubu saxiixa bay ku sugantay faqad jamaca allahu subxaanahu wa tacala ilaahay waxa uu kulmiyey lahu nebi maxamed kamaalaal akhlaaqi akhlaaqteeda ugu dhammaystiran iyo maxaasina shiyam shiyamka iyo aadaabta iyo waxa weeyaan dhaqanka kuwooda ugu wanaagsan waataahu ilaahay wuxuu siiyey cilma alawaliina waalaakhiriin cilmigii ho kuwii hore iyo kuwii dambe cilmigoodiiba nebi maxamed ilahi waa isugu daray hadalkaas ijmaal baa ku sugan hadal saxa maaha ilaahay wax cilmu lawaliin walaaakhariin kamiduu nebi maxamed siiyey laakiin cilmi oo dhan lama siinin nebigu qeybka dhammaantii ma oga qeybka nebigu calayhi salaatu wasalaam wax mucayano kooban oo ilaahay jala wacalaa uu intii u sheegay ah ayuu ka ogyahay rasuulku sal alla alay waslam dhammaanteed ma oga caalim lhaybi falaa yudru calaa qaybi axada ila man irtadaa min rasuul waclamaka maa lam takun taclam ilaahay inuu wax badan iilaac nabiga tusay oo u sheegay shaki ma laha laakiin qeybka dhammaantii nebigu ma oga waana ka ilaahay uu faray inuu ihaa qul laa aqulu lakum cindii khazaain اllahi walaa aclamu اlghayba walaa aqulu lakum inii malak in atabicu ila ma yuuxa ilaya inaanu nabigu qeybka ogeyna waxa u daliila dee qisatu lifki iyo qisas lamida hadduu nebigu qeybka ogay miyaa laysku qabsan lahaa warkaas ya layskuma qabsade hadduu rasuulku sal alla alay wasalam uu qeybka ogyahay wma fiihi waataahu llahu cilma alawaliina walaaakhiriin iyo wamaa fiihi buu ilaahay siiyey wixii annajaatu najaatku ay ku jirto iyo walfawzu fawsku wamaa fiihi iyo wixii ay ku jirto annajaatu najaadka iyo walfawzu faws ay ku jirto iyo badbaado wa huwa nebi maxamed ummiyun waa mid ummiya oo laa yaqra waxba ma akriyo walaa yaktubu isagoo aan laa yaqra walaa yaktub ah oo aan waxbana akrin waxbana qorin walaa mucallima lahu min albashar basharkana mucallim waxbaray aanu ku jirin ayaa haddana ilaahay cilmiga iyo waxyiga xaqa yani waxa weeyaan intaa mugaleen lagu soo dejiyey wa aataahu llahu ilahay wuxuu siiyey maa lam yuti axada min alcaalamiina waxaanu axad caalamiinta kamida siinin buu ilaahay siiyey oo khasaa'is ah wakhtaarahu ilaahay wuxuu ka doortay calaa jamiici alawaliina walaakhiriin buu ilaahay ka doortay salawaatu llahi wasalaamuhu calayhi daa'imayna xaala ay yihiin ila ywm iddiin habata fi saxiix waxaa ku sugnaaday can anasin hadal jamiilu ku khatimay sheekhu fasalka habata waxaa ku sugnaaday fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan saxiixana sheekhu wuxuu uga jeedaa bukhaari haddii la itlaaqo saxiixa bukhaari waa looga jeedaa laakiin muslimna waa muslimna mararka qaarkood kitaabkiisa waa lagu itlaaqaa hadday culimadu saxiix itlaaqaan ima muslim aw bukhaari bay ujeedaa laakiin sida khaalibka bukhaari baa loo jeedaa habata fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaaday xadiiska saxiixa yani ee bukhaari iyo muslimba ku yaalla labadaba uu ku yaalay can anas bni malik radi allahu canhu qaala wuxu yhi anas bn malik anas bn malik waa ayo man huwa maa masastu buu yidhi haddaba fiirso maa masastu maan taabanin dibaajan xariir waa dibaajku waa nooc xariirta ka mid a iyo walaa xariiran xariir alyano alyana ka dhibirsan ama ha alyana ka dhibirsan min kafi rasuuli lahi sal ly sl nbi maxamed kafkiisii oo ka macaan walaa shamantu maan urin raayixatan udug maan urinin qadtu weligay adyabu ka fiican ka udug badan min raaxiti rasuuli lahi sal allahu aleh wasalam nebi maxamed calafkiisii walaqad khadamtu waan u shaqeeyey rasuul allahi sal allahu aleh wasalam nebi maxamed cashara siniina toban sano famaa qaala lii iguma ohan toban sana nebi maxamed u shaqaynayo famaa qaala lii uffin uf iguma ohan waxaani muxuu ahaa maxaad samaysa walaa qaala lii lishayin facaltu waxaan sameeyo a iga dhacayna muu odhan lima facaltahu maxaad u samaysay walaa lishayin lama facalu waxaanan samayninna iguma odhan hallaa facalta kada maad sidaa samaysid nabigu imuu canaanin jirin buu ka tilmaamaya ee waa i irshaadin jiray inana maanta yani waxaynu maraynaa yani inaynu aflagaadeyno dadka guryaheena ka shaqaynaya ee walaalaheen ah haddii aanaynu wax kale ugu darinba haddii aanaynu wax kale ugu darin marka allah inacafiyo waxaa jira marka sheekhu akhlaaqdii nabiga caleyh salaatu wasalaam wax badan oo kamid uu sheegay waxaasina dee sharaxeeda iyo tafaasiisheedu waxay ku taallaa kutubta mutawalaadka ayay ku taallaa ee hadyiga nebiga sal allahu alay wasalam lagaga warramay waxaa soo saaraysaa fasalkii aynu soo dhaafnay ee nebiga sifadiisa ku saabsanaa sala allahu aleyh wasalam fasalkii aynu soo dhaafnay ee nebiga sala allahu aleyh wasalam sifadiisa ku saabsanaa su-aal haddii lagu weydiiyo lagu idhaahdo haddii su-aal lagu weydiiyo lagu dhahay nebi maxamed siduu u eka kitaabkani waa kitaab yar ikhwaani maa sha allah wamaca dalika cilmi badan baynu ka faaiday soo ma haddii lagu weydiiyo nebi maxamed siduu u eka dee waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo maaragtay caleyhi salaatu wasalaam aad tiraa rutale nebigu siduu u eka maxaa ku tacalluqa nebiga caleyhi salaatu wasalaam in la barto sifadu u eka ma axkaama ku tacalluqda axkaam ku tacalluqdaa jirta halkaana aan ka faa'iidayste waxau sheekhu soo sheegay nebiga kunyadiisii iyo asmaadiisii iyo waxa la yani masaa'il lamid a markii kunyadii nebiga uu ka warramayay sheekhu waxaan nidhi iyo asmaadiisa nebiga calayh salatu waxan nidhi axkaam baa ku tacalluqda waxaanaynu dhiganay oo dhanna axkaam baa ku tacalluqda dee nebiga aswaajtiisi iyo awlaadiisii iyo ehelkiisii barashadiisa dee waxaa ku xidhan maxabadooda iyo kalgacaylkooda iyo jacaylkooda iyo difaacooda soo ma ya rasuulka sala allahu aleyh wasalam asmaadiisii waxaa ku xidhan dee inaad barato nebi maxamed magacaantiisii caleyhi salaatu wasalaam aad barato ma lala bixi karo nebiga kunyadiisii iyo isamkiisii mise lalama bixi karo axaadiis baa kusoo aroortay axkaam baa ku xidhan culimada qaarkood waxay dhahen nebiga caleyhi salatu wasalaam kunyadiisa lalama bixi karo mutlaqan waa mamnuuc waayo axaadiis diiddaa soo aroortay nebigu uri isamkayga la baxa lakin kunyada hala bixina axaadiista qaarkood waxaa kusoo aroortay culimada qaarkood waxay yidhahdeen markay masalada ka warramayeen way banaantay nabiga in isamkiisana la baxo kunyadiisa lala baxo culimada qaarkoodna waxay dhahan maya masalada waa la kala qaadaya nebi maxamed intuu noolaa kunyadiisa iyo isamkiisa toona in lala baxaa may banaanayn markii laakiin uu dhintay maxduurkii meesha uu ka baxayo in nebiga intuu qof u baaqo yaa maxamed uu idhaha dad kale uu ku qaldo ama yaa abalqaasim la idhaha oo qof kale isaga uu ismoodo hadhowna nebiga uu kura nebi maxamed oo kuuma jeedin sida dadka qaarkood ay sameeyeen taasaa loo diidan yahay marka masaa'il cilmiga ku tacalluqa nabiga sifadiisii inaad ogaato maxaa ku tacalluqa calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu abuuray rasuulka sal alla alay slm axsana khuluqahu abuurkiisa ilahay waa wanaajiyey nebi maxamed sal alla alay slam maxaa ku tacalluqa axkaama waxaa ku tacalluqda hadduu qofku idhaha nebi maxamed baan ku riyo oo waxaye waxaye waxaasi igu uri miyaad iska rumaysanaysaa waa inaad qofkaa weydiisaa oo nebi nebi maxamed ad ku riyo taa siduu u ekaa dheh hadduu dabadeedna kuu sheego dee sifa adaanad garanaynin oo waxaynu sheegi doonno khilaafsan dee cidda u arkay nebigii maha calayhi salaatu wasalaam haddii laakiin sifaadkaa uu kuu sheego dee cidda u arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay baad ogaanaysa inuu nebiga yahay sal alla alay slam baad ogaanaysa waxaa laga yaaba qof aad dacwadda u bandhigaysaa ama dee daalib cilmi ama dee qof caamiinu ku dhaha horta nebigu calayhi salatu wasalaam siduu eka nebigu inuu qurux badan yahay waan sawiranaya laakiin siduu eka nebigu muu dheeraa miyuu gaabna ya rasuulka sal alla alay slam nin buuran buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeyaan macsaan buu ahaa mamadow buu ahaa siduu eka rasuulka calayhi salatu wasalaam dee haddaad ka jawaabi kari weydo ya dee waa khasaare bal hadda dhegeysta sheekhu warkaana wuu kuusoo koobay wuxuu ihi faslun fii sifatihi sala allahu alay wasalam nebigu siduu u ekaa fasal ku saabsan rasuulka sala allahu aleyh wasalam sifaadkiisii abuur ahaaneed iyo dhaqankiisii iyo khuluqiisii kama kaamilka ahaa ee ilaahay uu siiyey kutubba ahlulcilmi uu ka alifeen khaas u ah oo masalada qura laga alifeen waxaa ka mid a yani kutub cinwaankeedu iyo akhlaaqu nabiy sala allah alay slam waa aadaabu waxaa ka mid a kutubu shamaa'il kitaabka ugu fadli badan ee baabkaa laga alifay waa kitaabka la dhaha shamaa'il almuxamadiya ee imaamu tirmidi uu leeyahay waa afdalu kitaab wa ajwadu kitaab fi hada albaab laga alifay waxaan filayaa mukhtasarkiisa waxaa dhiga sheekhana sheekh cabdalla albarbaraawi allah yaxfadahu wayubaarik fii cumri waxa weeyaan ayaa dhiga waanu yaalla magaalada isaga oo waxa weeyaan aadna culimmadu way u akhriyeen waxaad ka helaysaa internetka isagoo aad loo akhriyo culimmadu mina aad baa loo akhri jiray kitaabkaas oo kutubta la dhigay ardayda loo dhigay ka mid ahay mukhtasarkaa shamaa'ilkana waxa aynu dhignay dawarooyinkeenni ugu horreeyay mid ka mid ah masaamee marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad ogaato siduu u ekaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo khuluqiisi iyo dhaqankiisi waa shay muhima kitaabkaasi daalibu cilmiga aan akhrinin cilmi badan baa ka maqan allah yaciinahu waxa weeyaan waa in la akriya haddaanad wax kala samayn gebigiisu intuu yahay mataqaana waa afar boqol iyo shan iyo toban xadiis afar boqol iyo shan iyo toban xadiis akhi haddaad maalin walba waxooga akhrido waad dhammayn kartaa maalin kasta haddaad konton akhrido waad dhammayn kartaa laakiin wallahi waxaa qabni badan iyo doqonimo badan ba ayna haysaa oo waynu dagannahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam war sidee baad nebi maxamed ugu dayanaysaa haddaanad aqoonba ma qofa qof aanu aqoon ku dayda haddii maanta qof aad jeclaato waxaa laga yaabaa inuu afku kaa xado oo aad arya habeen ammaanto oo qofka kugu soo aqaado dabadeedna aad sutida u qabato oo aad maxaamidiisa ka sheekayso laakiin nebi maxamed sal la sl maxaamidiisa maxaad ka taqaanaa marka qabni badan iyo qaflo badan ayaa ina haysa xaqiiqatan fii sifatihi sala allahu alayh wasalam waxaan ka murugoodaa markaan arkay inan ama waxa weeyaan inan muslimad ah oo waxa weeyaan hablaha heesa ee maaragtay allah soo hadeeyey annaga iyagabe waxa weeyaan maaragtay meelaha dee misigada loogu tumo garanayso inaad hiblaaya la yidhahyo hees hiblaayay qaaday oo kanoo keer bay qaaday ma garanaysa haddii la yidhaha qur-aanka maxaad ka taqaanaa odhanse faatixadii qul wallaan aqaana hadday dee taqaanaba ya waxa weeyaan haddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la weydiiyo wax ku saabsan aan ka jawaabi karayn bal dadka tajribe hebela abtirsiintaada ilaa iyo wuxuu wadayaa maanaad garanaynin laakiin haddaad tiraa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal hadda waa abtirsiintiisa sheeg waxaa laga yaabaa ninka fiican inuu ku dhaho maxamed ibn cabdillahi nebiga la yadhaha waan aqaanaa bes kaana sala allahu alayh wasalam nebi maxamed wuxuu ahaa laysa bitawiili mid dheer muu ahayn albaa-ini mid dheer oo dherarkiisu uu ka yani baxay muu ahayn laysa bitawiil baaini mid dheer oo tuulkiisu baa-inu iyo dadka ka dhex baxay muu ahayn nebigu wala lqasiiri mid gaabanna mu ahayn maxaa kaa ka soo baxay halkaas nebigu dhexdhexaad baha waana yani dhexdhexaadku waa ta ugu qurux badan rag yani waxa weeyaan xagga dherarka walal abyadi muu ahayn nebigu nin cad al ahmaqi aanad isha ku hayn karaynin oo dadka cad dadka caddaanka waxaa jira qaar aanad eegi karinba caddaankiisa awgeed ya abyad nuurada mu ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam aanad indhaa ku hayn karaynin mu ahay rasuulku sal alla alay waslam walal aadami nin madowna nebigu mu ahayn maxaa ka soo baxay saxaabadu waxay yidhaaheen markay sifeynayeen nebiga wuxuu ahaa yani waxa weyaan bayaad caddaan buu nebigu ahaa ay ay ay badhaxdo xumro iyo casaan ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam walaljacdi lqadid mid waxa weeyaan tima jiriirana nebigu mu ahayn calayhi salaatu wasalaam oo timo adag mu ahayn wala sibti mid timihiisu yaxa ay yihiin oo ay yaacaan oo garfeedhu daadisana mu ahayn macneed waa maxay timihiisuna waxay ahaayeen timo jilicsan laakiin jileecoodu aan ahayn jileecdid wa tuwufiya waxa uu nebi maxamed dhintay walaysa fii ra'sihi isagoo aanay madaxiisa ku sugnayn cishruuna shacratan labaatan waxa weeyaan tin oo baydaa caddaani rasuulka sal allahu alay wasalam markuu dhintay cirada madaxiisa ku taallay may gaadheen bay dhahen saxaabadiisu maxay labaatan saxaabada qaarkood baa anfiyo nebigu markuu yani ciraba muu lahayn laakiin dee man calima xujatun calaa eesh calaa man lam yaclam markaa nebigu alay salatu salaam ciro yar buu lahaa wa kaana nebigu wuxuu ahaa xasan aljismi mid jidh wanaagsan oo jir qurux badan baciidu maa bayna almankibayni labada garab inta udhaxaysa nin labadaa garab u ballaadhan ayuu ahaa nebigu alay sala slam labadiisa garab ay kala fog yihiin oo mu isu dhoweyn lahu nebiga wuxuu lahaa shacrun timo ilaa mankibayhi timo timo daadega oo maaragtay si fiican u baxay oo mankibaynkiisa iyo garbihiisa gaadha ayuu lahaa nebigu alayh salaatu wasalaam timo adag miya baxaan ayib wa fii waqtin waqtina mararka qaarkood timihiisu waxay gaari jireen nabiga ilaa shaxmataa'i udunayhi labadiisa dheg jalaq labada dheg jalaq waxa la dhaha meesha dumarku suraan maxay dahabka wa fii waqtin waqtiyada qaarkoodna ilaa nisfi udunayhi labadiisa dhegood niskooda ayay gaari jireen timihiisu rasuulka sal alla alay slam mararka qaarkood dee markuu xajka tagay iyo timaa waagaamin jiray marka maraaxish saxaabi walba wixii uu arkuu sheegaya maogta radia allahu canhu bal hadda siday nebiga u sifeeyeen u fiirso dherarkiisii bay sheegeen oo midabkiisii bay sheegeen oo timihiisu say ahaayeen bay sheegeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay saxaabadu ka warrameen wejigiisu siduu ahaa way noo iman doontaa kaha lixyati nebigu alayhi salatu salaam wuxuu lahaa gadh cufan buu lahaa nebigu alayhi salatu salaam shatna alkafayni ay khaliida alasaabic farihiisu nebiga alayhi salatu salaam fara adag bay ahaayeen fara jilicsan oo may may farar nin raga ah bay lahaayeen ayay ahaayeen farihiisu nebiga alayhi salatu salaam dakhma ara'si rasuulka sala allahu calayh wasalam madaxiisa iyo walkaraadiis karaadiis waxaa la dhahaa meel kasta oo laabada oo laba lafood oo laab laabma ay ku kulmaan nabigu calayhi salaatu wasalaam meelaha laabme ee jirhkiisa ka midi ama suxullada ha noqoto ama rugbateynka ha noqoto nebigu calayhi salaatu wasalaam madax muga ayuu lahaa meelaha lafaha laabmana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u weynaa waxay taasi tilmaamaysaa socodka marka uu soconayo socod mug leh oo oo rasuulka sal allahu alayh wasalam uu jirhkiisa dhammaantay israacaya ayuu socon jiray si saxaabi u sheegi doonaa taasna qof jirhkiisa uu isaystunba ka suurtagala yaa nabiga alay salatu salam saynu sheegi doono socod habayacamuu socon jiray rasuulka alay salatu salam dadka qaar baa hawnan wax kale ka fahmeen fii wajhi nabiga alayh salatu salam wejigiisa tadwiirun baa ku sugnayd rasuulka sal alla alay slam saxaabiyiis markay wejigiisa sifaynayeen waxay dhaheen wejigiisa seef baad moodaysa bay dhaheen dhalaalka iyo quruxda iyo wirwirhka ha adcajal caynayn buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa indhood wiilkoodu midu aada u madooyay bu ahay shadiid sawaad ilcaydayn labadiisa indhood aad bay u madmadoobaayeen tawiilun ahdaabuhuma labadiisa suunniya nabiga calayh salatu salaam waa dhaadheereeye waa dhaadheeraayeen axmar almaaaqi a maaaqidu waxa weeyaan wiilalka ishiisa inta gudaha ee wiilka aya casaan bay ahayd nabiga sal ly slam daa masrabatin mid masrabo u saaxiiba waa masrabood waa maxay waayo waxa weeyaan ashacru waa timaha addaqiiqu ee ee aadka u yar ee laga soo bilaabo min asadri laabta ila surati waxa weeyaan ilaa iyo xundhurta kalqadiibi sidii waxa weeyaan ul oo kale aad moodo nabigu alay slat slam wuxuu lahaa timo yar oo layn ah oo sidaa u dheer oo laabtiisa laga bilaabay ilaa suradiisa raaca qurux bay tilmaamaysaa idaa mashaa nabigu markuu socdo taqallaca rasuulku sal allahu aleyh wasalam jirkiisu mar ayuu israacayay oo waxa weeyaan waxa uu soconayay sidii awoodi ay ka muuqato saxaabigaas fasiri doona kaanamaa yanxatu min sabr waxaad moodaysaa nebigu inuu kasoo degayo maxay meel waxa weeyaan daadeg ah qofka meel daadega kasoo daadegaya ma socod liituu socdaa socod xooga oo dee ka muuqato inuu inuu dhacana iska ilaalinaayo waxa weeyaan awoodina ay ka muuqato socdaa waxay yidhaha saxaabadu sheekhu uu fasiro wuxuu yihi yamshi biquwa si awood iyo xoog ka muuqdo iyo tamaribu nebigu u socon jiray wasababu sababkuna alxuduuru dhacdhaca weeye yatala'lau waa wirwirhayay wejhu wejigiisu tala'lu alqamar sida dayuxu u wirwiro leylat albadri habeenka shan iyo tobnaad kaana wajhahu bay dhahen saxaabadiisu wejigiisa waxaad moodaysaa alqamaru dayax baad moodaysaa dayuxu siduu samaysanya soo maaragta xagga wirwiridda iyo waxa weeyaan qaabaynta nebiga calay slam wejigiisa waxaad moodaysay qamar saxaabada qaarkood markii la weydiiyey nabiga wejigiisu du ah kaana wajhu sayf sayf baad moodaysa w maxay kaga tilmaamayaan xagga wirwirka iyo quruxda iyo iftiinka ilaa saxabada qaarkood yidhahan maanu eegi kari jirin nabig alay salatu salaam xasana sawti mid cod wanaagsan oo cod macaan bu ahaa nabigu sahla alkhadayni labadiisa dhaban nabiga alayh salatu slam laba dhaban oo dhuuban oo sidaa u shubanna may ahayn laba dhaban oo gotana oo isku dhacina may ahayn ama waxa weeyaan kala kala waxa weeyaan kala dhaadheer ee laba dhaban oo qurux badan oo siman bay ahayn daliic alfami daliic alfami waxaa looga jeedaa rasulka sal ly slam af muga ayuu lahaa oo qurux badan oo waxa weeyaan waasica ragguna inay af waasica yeeshaan waa qurux carabtu ninkay ammaanayaan waxay dhahaan waa waxa weeyaan ninkaasi waa daliic alfami waxayna culimmadu dhaaheen qofku inuu af muga yeeshaa waxa ay tilmaamaysaa inuu aftahan yahay hadalka ka feera buuxsada taa maxaa ayidaya uutiya jawaamic alkalim maaragtaad hadalka uu doonay inuu dhaha nabigu sal allahu alay waslam kelmado kooban buu ku ururin jiray calayhi salaatu wasalaam markaa daliic alfami markaad fasirayso nebigu wuu afweyna ha odhanin bad ha gelin limaada haddaad sidaa tidhaahdo hebel waa afweyn yahay agteenna waa ka ceeb soo ma a markaasaa ha u fasira fadl ayib sawaaun albatnu wasadru calooshiisa iyo laabtiisu nebiga waa sinaayeen qurux bayna tilmaamaysaa may kala horreynin nebiga alai slat slam ashcara almankibayni wadiraacayn labadiisa waxa weeyaan mankib ama garab iyo labadiisa diraac dhudhun iyo laabtiisuba waa caali sadri iyo laabtiisa intii saraba time ayaa ku yaallay bay yidhaaheen saxaabadu basay u sifeeyeen ka war tawiilu zandayni labadiisa mataanood nebiga caleyh salatu wasalaam waa dheeraayeen laba mataanood dhaadheer oo waxay ku tusinaysaa gacantiisa awooddeedii moogta ayay ku tusinaysaa inay gacan buuxda ahayd ha oo aanay gacan buuranna ahayn gacan dhuuban oo da isku dhacaysa ama jabaysan aan ahayn ashkal alcaynayni nabiga caleyhi salaatu wasalaam laba indhood oo qurux badan buu lahaayo dilaaca labadiisa indhood waa dhaadheeraayeene indho yaryar oo indhajeeniisa mu lahay nabigu alai salatu salaam marka hadduu qofku yidhaahdo nebi maxamed baan ku riyooday haye siduu eka nin dheer buu hayo indha yaryar warkaa maad ka rumaysanaysa marka nebi maxamed maad arag wax kalaa kuu yimi raallahowdha ya ha manhuus alcaqibayn nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu ahaa mid cidhba fudud ay qaliilun mid ay yartay laxmu lcaqib cidhibtiisa hilibkeedu waa yareed nabiga alai salatu salaam qofka cidhbaaf iyo cidhbihiisu fudud iyonan hilib badan lahayn waa uu dheereeyaa markuu ordana lama gaadho markuu socdana socodka laguma gaadho qofka cagta weynina socodkiisu waa culays haddama garta ha bayna katifihi katifkiisa waxa macnahaas fasirayana wuu inoomin doonaa bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaa ku qornaa khaatamu nubuwati khaatimkii nebinimada iyo shaambadii inuu nebiyada isagu ugu dambeeyo ayaa ku qornayd ka siri alxajalati waxaad moodaysay shimbirka xajala la yidhaahdo beedkeedoo kale xabad yaroo beeda siday u samaysan tahay ay giraan iyo goobo u tahay ayay shaambadaasi nebi maxamed labadiisa garab dhexdooda ugu tahay waatuu ku gartay kuma salmaan alfarisi nebiga markuu arkay astaamo badan buu isu geegeeyey nebi maxamedo waa sadaqda kuuri tani nebigu wuxuu kuri sadaqada ma cuno tani waa hadiyada qaado wuu ka qaatay u fiirsa cilmi buu hayay ninkaasi markuu dhagaystay ee uu fahmay inuu nebi maxamed yahay xagga dambe uga wareegay rasuulku uu gartay inuu wax raadinayo deedna go-i katifkiisa saarnaa uu nebigu uga qaaday caleyh isalaatu wasalaam ma aragtaa ya marka basiiradu waa shay cadiima qisada ninkaasi islaamnimada uu kusoo galay iyo dagaalku soo maray waa ina akhridaan si aa u ogaataan intuu ninkaasi islaamnimo raadinayo diinta xaqa ah iyo inuu ilaahay idinka dhigay dad ku dhashay oo islaamnimada ku dhashay iyo si aanaynu ogeynba ka siri lxajalati daairada xajalada la yidhaa daairatu lxajala waa daa'ir yaroo macruuf oo shimbir macruuf oo weeyaan beedkeedoo kale waxaa kaloo culimada qaarkood yidhaaheen siriga waxa la yidhaha badhinka dee dharka lagu xidho markaa badhin yaroo kale aad moodaysayo waxa weeyaan laakiin saxaabadu waay way fasireen waxay yidhaaheen aw ka bayd alxamaama xamaamada beydkeedoo kale ay ayay shaambadaasi u ekay nebiga alai slat sl labadiisa dhabar dhexdooda ku taalay waxaan ku talwax ilaahay uu markaa yani ku tusinaya dadka oo loogu talagalay inay ku hanuunaan bahayd wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa mashaa hadduu socdo kaanamaa tudwa lahu lardu in dhulka loosoo duubay aad moodaysa socodka wuxuu socon jiray nool wayajiduuna way daali jireen fii lixaaqihi nebiga haleelkiisa iyo gaadhitaankiisa way ku daali jireen wa huwa hayru muktarisin isagoon isagu daalanayno aan socod caadiya iska socda ayay saxaabadu haddana qaarkood barbar yaaci jireen marka yajiduun macnaheedu waxa weeye yani way way waa qaarkood orod iyo maaragtay ayay nabiga alay sla sl kula socon jireen isna caadi buu isaga socda ilaahay baa siiyey wa kaana nebigu wuxuu ahaa yasdulu mid sii daaya hayr mukhtaris isagoo nebigu da yani waxa weeyaan aan isagu iskalifaynin maxaa dhahaayey aan ogeyn inay yaacayaanna wa kaana yasdulu wuxuu yasdulu mid sii daayuu nabigu ahaa shacra raasi timami timaha madaxiisa ku yaala rasuulku ma gungunti jirin wuu sii dayn jiray nebigu alayh salaatu wasalaam timihiisa sidaa ogeed inamadeenii maanta maxaa haysta timaa inta lala baxo ayaa dee sidii dumarka timaa loo loo feedhanayaayo subxaan allah waxa weeyaan dee waxaa la samaynaya waa iska caddahay uma dabadeedna nebigu alayhi salatu wasalaam faraqahu labada dhinac buu nebigu kasii dayn jiray timaha uma dabeedna faraqahu waa kala qaybiyey markii dambe tafriiqu waxa weeye nebigu alay sala timihii halkaa bartankuu ka qaybiyeyo deedna labada dhinac ayuu kala rogay waxa isweydiin leh waa arrintaas inuu nebigu sameeyey waa sugan tahay laakiin ma arrin lagaga dayanayaa oo diina mise waa arrin yani waxa weeya nebigu dabcii uu sameeyey oo tolkii una isaa samayn jireen oo uu sidaa u sameeyey miya ma ficil lagaga dayanaya mise ficil lagaga dayanaya maha culimadu waxay dhaheen waa min alafcaali aljibiliya afcaasha jibiliga ayay ka mid tahay culimada qaarkood waa lagaga daynay waa jiraan laakiin sida sawaabka u dhawey waxa weeye inay afcaasha jibiligaa ka mid tahay oo waxa weeyaan sida rasuulka sal l sl socodkiisu dee u ahaa socod jibiliyo ilaahay u abuuray oo aanu maanta qofu odhanaya anugu sidii nebi maxamed aanu soconaya ya sidaasoo kale weeyaan marka xun joogma sugna kuwa timiweynta iyo qaarkood wa kaana nebigu waxaa yurajuluhu timihiisa mid feedha ayuu ahaa wa yusarixu waxa weeyaan feedha lixyatahu lixyadiisa nebigu waa feeri jiray waa uu danayn jiray waxa weeyaan wayaktaxilu nebigu wuxuu ku indhakowlan jiray bilismidi indhakuusha kula laylatin habeen kasta fii kulli caynin il kasta alaaa atraafin saddex waxa weeyaan jeer buu nebigu ismidka marin jiray cinda naomi markuu seexanay wa kaana nebigu waxaa axaba hiyaabi wa kaana wuxaa axaba hiyaabi ilayhi dharka uu rasuulka ameen waan baxaya wakaana nebigu wa kaana wuxuu axaba hiyaabi ilayhi dharka wuxuu ugu jeclaa alqamiisu qamiiska iyo walbayaadu keedacad iyo walxibaratu wahiya xibaradu darbun waa nooc oo min alburuudi go-yaasha ka mid ah oo fiihi xumratun laymam casaana leh wa kaana waxaa kumu qamiisi rasuuli lahi sal la alay slam nebi maxamed qamiiskiisa kumkiisa iyo afkiisu waxa uu ahaa ila ruksi ila rusuki dhe rusuki waxa uu ahaa mid soo gaadha ilaa iyo halkaas mifsalkaas ayaa rusuq la yidhaha ayib yani nebigu alay slat slaam dharka uu xidhan yahay gacmihiisa may dhaafi jirin walabisa nabigu wuxuu xidhay fii waktin wakti waktiyada ka mid a xullatan labisoo xamraa cas isaaran iyo wa isaaran yani gunti iyo wa ridaaan go wa fii waktina wuxuu xidhay thawbayn akhdarayn laba sabab oo akhdar ah cagaar ah wa fii waqtin waqtina wuxuu xidhay jubbatan jubbad dayiqat alkumayni labadeeda gacmood ay dayiq yihiin dharka qaar baa jira halkaa laga xidha soo ma ha oo aan sida kaas aan xidhanay u furan oon furnayn ee xidhan baa jira marka mid dayiqat alkumayni u xidhay wa fii waqti naqibaan buu xidhay markuu jubbad dhammaantii wada galo wa fii waqti nabigu wuxuu xidhay cimaamatan sawda wa arkha nebigu waa sii daayay darafayha labadiisa darafna cimaamada labadiisa daraaf labadeeda daraaf bayna katifay buu kasii dayn jiray nebigu sal ly slam labadiisa garab dhexdooda wa fii waqti nebigu waqtiyada qaarkood wuxuu xidhay mirdan go oo aswadu madow oo min shacrin ay kisaa'an hu madow oo laga sameeyey maxay yani maxaa dhahaye timo walabisa nebigu wuxuu xidhay alkhaatima iyo walkhufa iyo walnacla khaatimka nebigu wuxuu xidhay nama dahab buha la kaana min esh min fida waxaynana kusoo marnay shamaaisha walabisa nebigu sal alkhaatima walkufa walnacla intaba nebigu u xidhay waxay kutusinaysaa tawaaduciisi maxay saxaabadu warkan u sheegayaan waxay u sheegayaan in qofka muslimkaee daaciga ay ogaado rasuulka sal allah alay slam sifadiisii iyo hadyigiisii waxaa jira laba muxaadaro oo aan ka duubay nebigu sal slam sifaadkiisii abuur iyo sifaadkiisii akhlaaqeed oo aan wax badanoo sheekhu halkan uu ku ijmaaliyey aan ku tafsiiliyey waxaan isku dayay inaan inaan soo dejiyo lakiin internetka dalku aad u daciifu yahay oo aan idiin keeno marka mawaaqicda ay ku jirto manhaj online mawqica la yidhaaho ayay ku jirtaa qaybta muxaadaraadka waad arki doontaa insha allahu tacaala marka halkaas idinka heli doontaan oo ka dhoolangaraysan doontaan marka xiisadan intaasan ku koobaya in yaroo nusacayn qaadanayna kadibna xiisada dambe mucjizaadkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaynu isla soo noqonaynaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk